idaacadaha shabeelle iyo sky f m oo ka mid a idaacadaha madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa ilaa iyo shalay hawada ka maqan afhayeenka wasaaradda amniga qaranka maxamed yuusuf ayaa warbaahinta uga warramay sababta ay dowladdu u xirtay idaacadahan idaacado ka mid a idaacadaha dhibka magaaladan ku hayo lagu magacaabi jiray shabeelle iyo iyo sky maanta dowladda soomaaliyeed way xirtay runtii kadib caqabado kaga yimid dhanka amniga maxaa yeele waxay amnigii khalkhal ku ahaayeen waxay sheegeen warbixinno been ah waxay huriyeen colaado aan jirin maxamed bashiir xaashi madaxa wararka ee idaacadda shabeelle oo aan qadka taleefonka kula xiriiray ayaa iiga warramay howlgalkii lagu xiray idaacaddan isagoo dhinaca kalena beeniyey eedeynta loo soo jeediyey ciidanka waxay wateen in ka badan toban gaari oo kuwa dagaalka ilaaladii iyo shaqaalihii ku sugnaa dhismaha ayay kuwii hoos joogay qabteen kadib waxaa la soo dejiyey shaqaalihii shaqada ku jiray iyo kuwii howsha waday idaacadaha sky iyo shabeelle ka shaqeynaya iyo telefishinka shabeelle qalab idaacadaha ay ku shaqeynayeen oo isugu jira f m yo maksaro iyo sidoo kale combyutaro disctop iyo kuwo laptopa ayaa ay qaateen gaari kamid ah kuwa idaacadda yaalay horey u kaxaysteen iyo qalabkii oo saaran gaarigana waxa ay ku amreen inuu wado milkiilaha idaacadda shabeelle cabdimalik yuusuf iyadoo sidoo kale ay wateen sagaal iyo toban ka mid a shaqaalihii ka shaqeynayay idaacadaha shabeelle iyo sky f m laakiin maxamed waxaa dowladdu idinku eedeynaysaa in aad baahinayseen warar dadka kicinayo oo howlgallada dhinaca amniga ee ciidamada dowladdu ay wadaan aad si kale u fasirayseen maxaa ka jira arrinta colaad waa been waa brobagando waa wax kama jiraan wax kama jiraan waa idaacaddu waxay ka hadlaysay siday wax u jiraan waxaan wareysanaynay dhinacyada weerarada lagu qaado sida guddoomiye axmed daaco ah guddoomiye horeadir cabdullaahi sheekh xasan cabdi nuuro siyaad xildhibaan cabdiweli maxamed danyare oo ah ragga la weeraray dowladda waxwara ay soo saartay ma jiroon hay-adaheeda amniga waan la xiriireynay iyagaa ka hadli waayo wax war ka soo saari waay marka maxaad u waraysanaysaan bay ahayd waxaana waxaan filayna ahayd waxaa la aaminsan yahay in dowladda soomaaliya ay qoonsatay qaabkii ay u tabiyeen idaacadahan weerarkii ciidamada dowladda oo ay kaabayeen kuwa midowda afrika ay ku qaadeen waa berigii shalay guriga guddoomiyihii hore ee degmada wadajir axmed xasan cabdow axmed daaci kaasoo sidoo kale saameeyey siyaasiyiin kale oo uu ka mid ahaa cabdulaahi sheekh xasan weerarkaasi oo qayb ka ah qorshe ay dowladdu ku beegsanayso hubka sharci darrada ah ee gacanta ugu jira hogaamiye kooxeedyo hore rag maamullo horey uga soo qabtay dowladda ganacsato ayaa waxaa dhinaca kale uu xiisad ka dhaliyey magaalada muqdisho waxaana qaybo ka mid a degmooyinka waqooyiga muqdisho shalay ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeday afhayeenka odayaasha dhaqanka muqdisho nabadoon maxamed xasan xaad ayaan weydiiyey sidoo u arko howlgalladan adeerto hadday ka dhigis tahay oo sidaas tahay waa arrin khaldan waxa la aqbali karana inay tahay umalay maayo dadku ay ku qanci doonaan kadhigistana waxaan is leenahay wadanku hadduu u baahan yahay waaba u baahan yahay dhowr tallaabo ka horeysaa jirta igu heshiisiin in laga hormariyo dadku is aamino dowladda lafteeda la aamino waa arrinta muhiimka ah oo ka horeysa in hubka la qaado warar aan ka helayno dowladda madaxdeeda ugu sarsareysaa waxay leeyihiin hubka dhigis uma socono dad si gaara aan u raadsanayn oo dembiye inay galeen aan ku toonsanahay aan baadigoobkeed ku jirnay sidaas darteed way diidan yihiin hub inay maaragtay qaadayaanoo sidaasaan ayaguna ay leeyihiin balse war jaraaca kaaro u imaan haddayse ku saxaantay in hub la qaada oo magaalada muqdisho hubka in laga qaada ay dowladda istaraatiiji u tahay waa arrin waan is leeyahay mana socon doonto wax badanna waa waa fashili kartaa marka waa jeclaalahay arrintaas hadday ugu jirto bor barnaamijyada dowladda inay inay ka leexato ka noqoto waa aadaan u jeclaalahayn hubka dhiisan waxaa la rabaa mid cadaalada inay tahay oo waddanka oo dhan camimta oo si shaamila dadka hubka looga wada qaado marka adeer barnaamijkaas waxaan is leeyahay arma uu egya uusan hubka qaadishayn oo farsamo kale oo qalloocatay oo dowladdu ay wadatay inuu yahaan aan shaki saasaan qabaa howlgalladan ay ciidamada dowladda soomaaliya ka wadaan magaalada muqdisho ee ay hubka sharci darrada ah ku beegsanayaan ayaa ka dambeeyey kadib markii golaha wasiirada ay ansixiyeen qorshe ka soo baxay wasiirka amniga qaranka soomaaliyeed sarreeye guuto khaliif axmed ereg afar labaatankii bishii julaay ee aynu soo dhaafnay saddex maalmood kadib toddobiyo labaatankii bishii julaay ayaa howlgal ay si wadajira u sameeyeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom waxay ku soo qabteen hub fara badan oo isugu jiray bambooyinka gacanta lidka taangiyada rasaasta hoobiyaasha gantalada garbaha laga tuuro iyo qalab kale oo yaalay garaashka allahu naxariistee xildhibaankii geeriyooday cusmaan xasan cali caato labadii bishan agost ee aynu ku jirno ayaa ciidamada dowladdu waxay guri ku yaalla deegaanka buuluxuubey ee degmada wadajir ka soo qabteen hub fara badan oo ay sheegeen in loo waday ururka al-shabaab tobankii bishan agost ayaa goor habeena waxaa sidoo kale dhicisoobay howlgal la doonayay in lagu soo qabto mid ka mida hogaamiyaashii isbahaysigii argixisa la dirirka ee sannaddii labada kun iyo lixdii muqdisho kula diriray ciidamadii midoogii maxaakiimta islaamka cabdinuure siyaad cabdiwaal islamarkaana ka mid ah shakhsiyaadka ay dowladdu toonsan tahay inay hub ku haystaan magaalada muqdisho howlgalkaasi waxaa ku dhintay hal qof dhowr kalena way ku dhaawacmeen cabdinuure siyaad oo aan xalay qadka taleefonka kula xiriiray ayaa ii sheegay inuu dhuumaalaysi ku jiro isagoo sida hadalka uu dhigay aan isku aamini karin wuxuu ugu yeeray rag ay horay colaad uga dhexaysay oo shaar dowladeed usoo gashtay waxa weeye nimanka weerarka ugu geystay hadda waa waa ku dilayaan waana waxaana weeye waana kooxo kooxo dhalinyarada yaryarka aheed laga soo aruurshay maaragtay maxkamadaha oo maanta midadka aheed ee dadka maaragtay dili jirtay marka waxa weeye wax naftaada lagu aamini kara maaha dadkana kalsooni darrada jirta waxay tahay ummadda muqdisho degan waxay leeyihiin hadde goboladii oo dhan hubkiibaa dadku haystaan dii hubka dadka laga qaadayo si shilan hubka in loo qaado ilaa waqooyi galbeed laga soo bilaabo oo kismaayo laga qaado laakiin kooxana in la hubeynayo oo kooxa loo sameynayo waa maamul goboleed la leeyahay kooxna laga dhigayo sidaas ay dadka u arkaan aragtay marka kalsooni darradaasa la doonay dadka in laga qanciyo
howlgalkii u dambeeyey ee waa berigii shalay lagu weeraray guddoomiyihii hore ee degmada wadajir axmed xasan cabdi axmed daaci ayaa noqonaya kii shanaad dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalladan ay ku soo qabatay in ka badan shan boqol oo qoray iyo rasaas fara badan